halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban hirarka afiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internet-ka ee v o a somaly com
aruur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa subax khamiisa bisha februari ee sannadka labada kun iyo toddobiyo tobankana waa lix iyo toban idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
sida qorshu uu yahay abaaraha sagaalka subaxnimo maxaa la yidhahda ee maantay ay balantu tahay xilli wareejintu ay bilaabato madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa madaxtooyada imaan doona maxaa la yidhahda madaxweynihii hore ee soomaaliya madax xasan sheena madaxtooyadii jooga sidaas warqabto xafladdu xilli wareejintu markay dhacdo oo kadib ayuu madaxweynaha madaxweynihii hore ee madaxtooyadii saas uga tegi doonaa
kaasina waa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya shadoor xaaji shadoor oo ka hadlayay sida loogu diyaar garoobay xil wareejinta madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo saaka lagu wado inay ka dhacdo magaalada muqdisho waraysi ayaan idinkaga haynaa
ha ilmo laba bil laba afar bilooda iyay wadataa ilmo laba laba bilood iyo laba sanadooday wadataa ilmo saddex sanadooday wadataa imantaan way la soo lugeysay dadka maasha allah ilaa khayra siiyo soomaalidii badnaynimadii la socdeen ee jabuutigii gabadhihiibaa xoogu soo caawiyey faadumo cabdulaahi waa ganacsato ku dhaqan magaalada winnebeg ee dalka kanada oo ay ku soo badanayaan soomaalida xuduudka kanada iyo maraykanka lugta ku soo goynayo warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee aad dhegaysan doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah wasiirka hawada iyo duulista oo ku sugan magaalada montreal ee dalka kanada waraysi ayaan idinkaga haynaa xubintii ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in xalka ah in la helo laba dowladood oo daris ah oo ay kala leeyihiin israa'iil iyo falastiin uu ka jeclaan lahaa hal dowlad oo labada dhinacba ay jecel yihiin hadalkan ayuu ka jeediyey shir jaraa'id oo isaga iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ay wadajir ugu qabteen xarunta madaxtooyada maraykanka ee aqalka cad arbacadii soo jeedinta trump ee ah hal dowlad oo ay yeeshaan israa'iil iyo falastiin ayaa ka hor imaaneysa dadaaladii diblomaasiyadeed ee ay in muddo ahba soo wadeen madaxweynayaashii isaga ka horreeyey ee ujeedadooduna ay ahayd abuuritaanka dowlad madax bannaan oo ay leeyihiin falastiiniyiinta inta uu socday shirka jaraa'id madaxweyne trump ayaa sidoo kale weydiistay netanyahu inuu xoogaa u hakiyo ballaarinta deegaameynta ee israa'iil ay ka wado dhulka la haysto laba qarax oo meelo kala duwan ka kala dhacay ayaa gobolka dhaca waqooyi galbeed ee dalka bakistan ee ay degaan qabiilka mohamed deegaankaasi ku dilay lix qof arbacadii weerarka koowaad oo uu fuliyey nin isqarxiyey ayaa ka dhacay meel xuduudka bakistan ay la leedahay afghanistan ku taala ciidanka amniga ayaa dareemay ninkan un oo dhaansan yahay markii ay isku dayeen inuu joojiyaanna uu isqarxiyey hase ahaatee qofkii weerarka labaad fuliyey ayaa la toogtay ka hor intii uusan qaraxa walxihii ku xirnaa uusan qarxin warbixinta ciidanka ayaa soo saaray waxaanay sheegaysaa in labadan ruux ee isqarxiyey ay ka yimaadeen dalka afghanistan uulajeedadooduna ay ahayd inay weeraraan xarumaha ciidamada ee isugu jira goobo tababaro xafiisyo baro saldhigyo iyo weliba deegaan ay shaqaalaha amniga degan yihiin aroor suuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa saaka lagu wadaa inay magaalada muqdisho ka dhacdo munaasabad ay xilka kula kala wareegayaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha cusub ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo xafladdii xil wareejinta oo ka dhici doonta xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka wareysanay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya shadoor xaaji shadoor wariyaheena v o eda nuur xasan nuur ayaa ugu horreyn weydiiyey inuu noo faahfaahiyo sida ay u socoto qabanqaabada xafladda xilwareejinta
nuur aada iyo aad aa umahadsan tahay maanta madaxtooyada waxaa ka dhici doonaa xil wareejin uu xilka wareejinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaasna xilka uu la wareegi doono madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo xil wareejintaas maanta ayay ka dhici doontaa xafiiska madaxweynuhu si rasmi ah ayuu maxaa la yidhahdaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ula wareegi doonaa xafiiska nurow sidaad ka warqabtid sideedii maxaa la yidhahdaa bishaan markii doorashadu dhacday dhan naariyey madaxweynaha madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku shaqaynayey hotel kamid a hoteelada ku yaala magaalada muqdisho intaana waxaa socday howlihii mataqaanaa xil wareejinta ah maadaama de qaran mas-uuliyaddii qaranka lagu kala wareegaya de maalmahan oo dhan waxaa socday transitionkii xilkii waa garta la wareejin lahaa iyo broseska loo mari lahaa si rasmi ah de maanta maxaa la yihahdaa madaxtooyada uga dhici doontaa waaya goorma munaasabad xilka lagu wareejin doono iyo mataqaanaa waxyaalaha oo madaxweynaha madaxweynihii hore soomaaliya uu ku wareeji doono mada- madaxweynaha cusub waayahay ee, waqtiga ay dhici doonto xil wareejinta waa goorma galabta miyaa mise ee, duhurkii mise saakadan Eh, sida qorshe uu yahay eh, in abaaraha sagaalka subaxnimo ee maxaa la yidhahda ee maantay ay balantu tahay in xi- xilli wareejintu ay bilaabato Eh, madaxweynaha eh, eh, eh, cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa madaxtooyada imaan doona Eh, eh, maxaa la yidhahda madaxweynihii hore ee soomaaliya madax xasan sheekna madaxtooyadii jooga sidaas uga qabto xafladii xil wareejinta markay dhacdo oo kadib ayuu madaxweynaha j- eh, madaxweynihii hore ee de madaxtooyadii saas uga tegi doonaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana eh, maxamed abdullaahi farmaajo ayaa halkaas waxaa uga bilaabmo doona eh, howlihiisii rasmiga ahaa oo oo- maadaama maantay eh, eh, si rasmi ah eh, xilkii iyo xafiiskii eh, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu maanta ula wareegi doona eh, madaxweynaha cusub Eh, waxaa nagu maqaalo ah in xil wareejinta iyo caleemasaarka madaxweynaha la kala qaaday oo laba munaasabadood loo kala qaaday marka maxay tahay sababta
Eh, maxaa la yidhahdaa haddaan dib kugu celiyo sanadkii eh, eh, labada kun iyo laba iyo tobankii markii madaxweynuhu hadda waqtigiisa dhammaaday ee mudane xasan sheekh maxamuud uu ku guuleystay xilku eh, kaga guuleystay madaxweynihii xilligaasi joogay ee dowladdii kumeel gaarka ahayd eh, sheekh shariif sheekh axmed eh, runtii caleemasaarku iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xil wareejintu mar ayay isku dhaceen oo inkasta eh, eh, si degdega ay ku dhaceen laakiin la- eh, maxaa la yidhahdaa tan waa ka duwantaho de waqti fiicana la haystaa ee ee xaaladdu sidii ma ahan waxyaalo badana isbedelay marka si qurux badan oo de aada uga duwan ee, ee, ee, tii hore waana og tahay ee, soomaaliya bilba bisha ka dambeysa way kasii fiicnaaye sanad sanad ka dambeena aad iyo aad ay soomaaliya kaga fiican tahay marka dee xil wareejintii caleemasaarkii sanadkii dhacay iyo caleemasaarkan aad iyo aad aad iyo aad bay maxaa la yidhahdaa ukala duwanaan doonaan waxaan rajeynayaa ee, ee, maxaa la yidhahdaa caleemasaarka ee, madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyaduna in in in dhowaan ay dhacdo laakiin de xil wareejintu yaa yaa mataqaanaa yaa yaa yaa yaa soo horeysa oo maa maanta dhici doonto maadaama madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya howlo badan oo de qa- qabasho u baahan ay hor yaalaan oo ay ka mid tahay eh, maxaa la yidhaahdaa in ra-iisul wasaarihii uu soo magacaabo iyo mataqaanaa in howlihii kale ee xafiiska iyo howlihii kale ee madaxweynaha si rasmiya u- u u bilaabo waa gartay dad badan ayaa isweydiinaya ee, maanta marka uu madaxweyne xasan sheekh xilka wareejiyo xaguu aadi doonaa ma dibadduu degi doonaa mise dalkuu sii joogi doonaa Eh, nurow eh, eh, eh, inkastoo dee madaxweyne xasan sheikh uu ahaa dee madaxweynihii hore ee soomaaliya wax badan oo soo qabtay eh, maxaa la yidhahdaa eh, eh, su-aasha ay weydiisay waa su-aal maxaa la yidhahdaa eh, su-aal shaksiyan ah isaga isagayna ku ficneed maxaa maxaa la yidhahdaa inuu ka jawaabo xaq xaq uu leeyahay de inuu inuu gu- wadan gudihiisa joogo de u- u mataqaanaa oo oo ku noolaado oo wuu- wuuna tegi karaa laakiin runtii waa waa waa waa waa madaxweynihii hore ee de wadankaana dee dee wax badan uu soo qabtay marka wade is- isagay ku ficnaan lahayd in- in- inuu ka jawaabo la weydiiyo waayahay ee, shadoor xaaji ugu dambeyntii maadaama aad madaxweynaha aada ugu dhoweyd oo aad tahay haddana ee, maaragtay madaxii warfaafinta madaxtooyada ee, maxaa u qorshaysan madaxweyne xasan sheekh ee, marka uu xilka toos u wareejiyo kadib
urta sida hadda kuu sheegaybo dee madaxweynaha j- madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee, maxaa la yidhahdaa dee waxyaalaha hadda kadib u qorshaysan dee wax wax asiga shaksiyan ku xiran bay noqon doonaan marka dee isaga ina isaga inaa weydiisiin ayay- ayay ayay ku qurxanaan lahayd
kaasina waxa uu ahaa shadoor xaaji shadoor agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya oo u waramayay wariyahayaga nuur xasan nuur isagoo u faahfaahinayay xa- xafladda xilwareejinta ee maanta ka dhacaysa soomaaliya
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington magaalada winnebeg ee dalka canada waxaa sanadahan dambe ku qulqulayay dad qaxooti ah oo intooda badan codsiyadoodii qaxootinimo laga diiday dalkan maraykanka islamarkaana laga codsaday in ay dalka ka baxaan hase yeeshee waxaa tirada dadka magaaladaasi tagay ay aad u korortay markii uu xilka madaxweynaha maraykanku ku guulaystay donald trump wararkii ugu dambeeyey ee qaxootiga soomaalida ee gaaray magaaladaasi ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o e da jaamac buulle jaamac habeen hore waxaa warbaahinta c b c da ee dalka kanada ay soo bandhigtay muuqaal muujinaya wiil soomaaliyeed oo xuduudka lug kaga soo gooyey kaas oo sida ka muuqatay qabowga hawada la ildarnaa maahan ruuxii ugu horreeyey oo toddobaadyo ka hor ayay labaatameeye soomaali ah oo ay ka mid ahaayeen qoys ka kooban shan ruux mid ka mid ah carruurtoodana uu laba bilood jiray ay saacado badan barafka soo dhex jeexayeen cabdiraxmaan axmed ciise waxa uu magaaladaasi ku dhaqan yahay muddo aad u dheer islamarkaana waxa uu ka mid yahay indheergaradka si iskaa ah ugu adeega jaaliyadda winnebeg iyo guud ahaan gobolka manitoba waxa uu ka hadlayaa dhacdooyinkii u dambeeyey waxa waaye jaamac muuqaal ah, murugo leh ayaa c b c ga habeen hore laga soo daayey wiil soomaali ah oo labaatan saacadood lugeynayay wiilkaasi een, dharku uu- uu qabay waa kusoo diyaar garoobay laakiin waqti baa ku dheeraaday kulaylka ka baxaya madaxiisa koofiyadii dusheeda baraf ayaa kaga samaysmay een, tabcaan aad baa muruga ugu muuqatay wiilkaasi iyo welwel iyo rafaad iyo tabardaro marka markii wariyaha c b c gu oo ku wareegayo raadinayay ee dadka meesha soo maraan iyo inuu qof heli karo nasiib kula kulmay markuu arkay wiilka soomaaliga ahaa gaariga kan meesha maraya dhulku ayuu isku dhiftay barafkii uu seexday marka isagii soo aadeenna sidii maaragtay isagoo aada u naxsan ayuu tartiib meesha uga soo kacay weliba dhinaca baana jidka barafka u yaalay markay u yimaadeenna waxay ku yidhaahdeen "Een, maxaa tahay wuxuu yidhi soomaali baan ahay qaxooti maraykan baa ka imid Een, waxaa la yidhi meeshaa joogtid ma taqaanaa wuxuu yidhi ma aqaan waxaa la yidhi canadaa joogtaa qoladii canada ay u waceen waxayna weydiisteen gaariga ma gelin karaa ninka kani inta aan aw isu soo socotaan way u ogolaadeen gaarigii buu geliyeen ninkii xogaha wiilka soomaaliya ingiliish buu ku hadlayay way wada hadlayeen shaki baana ku jiray oo wuxuu ah, xataa gaariga uu uu fuulayo wiilka soomaaliga ah daleydkiisuu fiiriyey si uu ogaado inuu kanadiyaan yahay markii r c m b da qolada boodarka u yimaadeenna oo yidhi gaarigan kaale gaariga soo gal wuxuu yidhi ma dadkan ma american ba askartaani may wuxuu ku yidhi dadkan waa r c m b waa kanadiyaan sidii baa xoogaa laabta ugu degtay uu ku raacay faadumo cabdulaahi faarax waa ganacsato reer jabuuti ah waxaana ay ii sheegtay dadka soo galootiga ah ee ay la kulantay inay reer jabuuti u badan yihiin faadumo waxa ay sharaxaysaa dhibabka kala duwan ee dadkaasi ay la kulmaan waxyaabaha ay ku xiran yihiin uuna waxayaan waxay ku- dadku way si- siday usoo kala lugeeyeen iyo siduu ilaahay gaadhiyadan soo qaadaya ugu kala sahlay dad waxaa jira afar saacadood soo lugeeyey dad waxaa soo lugeeyaa jira toddoba saacadood intan dambena wallaahi ba maasha allah horta sidii weylal madow gacmaha loo gooyo dadku way lumaan dadku dhexeey waxaa jira webi meel yaro sidii laag oo kalaa jiray dadka ku dhex dhacaanuuno oo biyo le ee biyo fadhiyaan cabdiraxmaan waxa uu dib u eegayaa taariikhda dhow ee la xidhiirta qaxootiga soo lugeynayo ee ay soomaalidu ka mid ka tahay walow ilaa iyo labadii kun iyo tobanka dadka soomaalida meesha way soo gelayeen waagaas waddanka waa la xiri jiray laakiin dhowaan waxaa bilaabatay dadkii in loo fudayo oo toy soo gudbaan waxa waaye dhinaca hadday xuduudka toos u soo maraan waxaa laga yaabaa qolada maraykanka oo jidka inuu istaagaan oo celiyaan ama kuwa canada markay yimaadaan heshiis ka dhexeeya canada iyo maraykanka oo qofkii maraykan joogaa uusan canada iska dhiibi karin oo ay tahay in maraykanka iska dhiibo keliya heshiiskaasa wuxuu keenayay canada markay xuduudkeeda yimaadaan dib baa loo celin jiray marka uu fiican tahay ballan baa loo qaban jiray lix bilood ama sanad ah inuu kusoo noqdo taasi waxay keenaysay maraykanka markuu noqdo qaar baaba sida loo xirayba aan dib usoo noqon oo laga tuura meelkan soomaaliya ama xabsi ku abaaday wiil waxaan arkay yidhi toban kun baa laga dhigay kabacdi markii la sii daayay xorradii helan dib buu soo lugeeyey faadumo ayaan weydiiyey dadka rafaadkaas ku soo gala magaaladooda inay daryeel fiican ka helaan dowladda iyo jaaliyadooda labadaba والله والله دولة هرت آد نادر آد آد آد آد ترامنا ولا قصة بحث ده هلكا هلكنا والله هرت وح عاوية ما يشرتونه أنا جا هرت ضدت كي جبوتي كإيمان يا وحي أنا قام كرو إلى هاي يدي وأنا قبتها ميدان هاي faadumo ayaa ii xaqiijisay in labaatankii ruux ee toddobaadyo ka hor xuduudka ka soo tillaabay ay qoys shan ruux ka kooban ku jireen waxaana ay intaas ku dartay in ay qoyskani reer jabuuti yihiin ها ilmo laba bilo laba afar bilooda iyay wadataa ilmo laba bi- laba bilo iyo laba sanadooday wadataa ilmo saddex sanadooday wadataa imantaan way la soo lugeysay dadka maasha allah ilaa khayra siiyo soomaalidii badnay nimadii la socdeen ee jabuutigii gabadhihiibaa xoog usoo caawiyey cabdiraxmaan ayaan weydiiyey marka laga tago taageerada ay dowladda kanada u fuliso dadka soogalootiga iyaga jaaliyad ahaan doorka ku aadan soo dhoweynta dadkooda waa waxa weeye waagii hore dadku dee markii dawladda is waxba siinaynin ilaa qofka sharcu ka qaato annagaa hen jiray saddex bilood lix bilood waxay ku noqotay ilaa ay sharci ka helaan ay xayr xaq u yeelan karaan laakiin waayahan dambe markii dawladda sharci siisay qofkii waxa waa ugu- bil gudaheedba dawladda guriga hadduu soo helo guriga laga bixinayaa faadumo cabdulaahi faarax ayaa iyadu dhaliilayso kaalinta jaaliyadda winnebeg wallahi in adeeray horta dad- dad- dadku dad isku wada calool fiican uma badnin soomaali waan wada nahay soomaali communityna halkan inkastay badan yihiin haddana maanta dee dan guud iyo dan gudow in dadka masaakiinta hadday soomaaliya ka yimaadaan hadday jabuuti ka yimaadaan hadday meel kasta ka yimaadaan soomaali waxaan jeclaan lahaa aniga inay mid noqoto ay walaalay isku tashato ee wax kula wada qabsato gaalka ilaahay noo sakaro aan wada weydiisano wax dadkeena gaajoonaya maatidan iyo ilmahan iminka silcayo kalena dadka anagan aan hayne dhibta nagu hayaa ee de haddana ilmahan leena nin walba reer walba ilmu leeyahay ogow haddana ma ku khasbannahay inaan hayno dadkayagii sababta ah dadkii dariiqa lama seexin karayo inaader meelna looma hayo ogow waxaan jeclaan lahaa inaan shelterna loo sameeyo oo dadkan lagu ebaarjeeyo lagu hayo inaader ma jirto tiro saxa oo laga haya soomaalida soo gudubtay bilihii u dambeeyey balse waxaa dhab ah oo warbaahinta sharciyaqaanada isu-tagga diimaha ee deegaanada labada waddan ee xuduudka ka howlgala iyo dowladda kanadaba
warbixintii uu inoo diyaariyey waryaheena jaamac buule jaamac
aroor wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac jengeli ayaa sheegay in dhowaan adeega maamulka hawada soomaaliya loo soo wareejin doono gudaha dalka soomaaliya wasiirka ayaa isaga oo ku sugan magaalada montreal ee waddanka canada halkaas uu kaga qaybgalayo kulan laba maalmood soconaya oo ay leeyihiin mas-uuliyiinta adeega duulista caalamiga ah ee ka kala socda wadamo gaaraya ilaa iyo soddon iyo lix dal ayuu sheegay in la diyaariyey dhammaan qalabka ay u baahan yihiin in hawsha ay si rasmi ah ula wareeg- wareegaan balse ay jiraan howlo yaryar oo weli harsan wasiirka waxa uu qadka telefoonka ee magaalada montreal ugu warramay casha ibraahim aadan
asalaamu calaykum caasha aada baad umahadsan tahay waxaan eh, shalaysaan soo gaadhnay eh, montreal Eh, waxaanan u nimi howlo la xidhiidha aviationka oo la xidhiidha qalab loo soo iibinayay eerboodhada ee soomaaliya oo qolada u n ta qaar ka midana talyaanigu maalgelinayo ayaa eh, ay ay international civil aviation organizationku ay muddo dheer ku howlanaayeen heshiisyo hore oo dhowr sannadood hortii lala saxeixdayna ee ku jirtay inay qalabayntaas sameeyaan iyo capacity building ah ee, ay ku jirtay heshiis xukuumadihii naga horreeyey ay la saxeixdeen marka hawshaasaanu ee, launchingeeda u imi maalin iyo labaanan joogaya biidnillahi tacaalana waa noqonaya marka montorial een, yaad ku arkaysaan yaad ku kulmaysaan oo arrimahaas aad ka wada hadlayseen waxaa lay ballamiyey presidentka councilka Eh, sidaad og tahay lix iyo soddon dowladood eh, waxa la yidhahdo golaha councilka Eh, nin guddoomiyaha saddexdii sanaba qof baa loo doortaa kaasaa ugu sarreeya Eh, iyo xogeyaha guud oo secretariatka rangareeya labadoodaasa ugu sarreeya madaxda marka xogeyihii guud uu maqan yahay Eh, waxaan eh, arkaynaa councilka oo naloo ballamiyey eh, bishan Eh, kabacdina eh, waxaa la- la launch garaynayaa uun qalabkaas iyo waxaas oo hore hawshiisa u socotay in muddo ah hawshiina reeri la bilaabayba councilka international civil aviation organizationka saddexdii sanaba lix iyo soddon dowladood oo dowladaha badi kuwa aviationka waaweyn leh kuwaas saddex kategori bay leeyihiin oo loo sameeya ayaa guddoomiye leh kuwaasaana maamula wixii ku saabsan sida aviationka adduunka sida uu dhigayo axdigii chicago jangeli muddo dheer aviationka soomaaliya waxaa laga maamulayay dalka kenya gudihiisa soomaaliya gacan uguma jirin marka muddona waxaa la hadalhayay in lasoo wareejin doono oo maamulka duulimaadka ama civil aviationka soomaaliya in gudaha soomaaliya loo soo wareejin doono arrintaas xaggay maraysa hadda
de arrintaa arrinta ugu weynee lagu mashquulsanaabay ahayd waxaa la dhamaystiray meeshii buildingii building laba dabaqa oo airport ku dhex taalla oo meesha laga hagi doono dayuuradaha dulmara soomaaliya laba jeer baa qaraxyadii meesha ka dhacay beryihii dhowata ayaa labada jeerba hadda laftigeeda daaqadihii oo dhan baa ka burburay weli dadkii dhisayay may soo wareejinoo dhowr jeer bay doonayeen inay nagu wareejiyaan oo marba labadii qadaxee kala duwan waxyeelay saddex container oo qalabkii hawadana waa la keenay qalabkan kalena waxaa la keenayaa waktiga munaasibka ah oo hadda hawshan loo joogay hadda xamar tiam iyo hargeysa iyo u marayaan boosaas iyo eerboodhada kale qalabayntii lagu qalabayn lahaa eerboodhada o dhan waa laba xaruumuhu bay noqonayaan midi waxay noqonaysaa xamar waa ta ta weyne laga hadli doono ta labaad oo wadahadaladii somaliland iyo soomaaliya ku taallay contingency wax la hado oo mid lamid a taxamale in iyadana hargeysa laga sameeyo iyadana waxay sugaysaa uun wixii kale iyo qalabeynteeda iyo wixeedi wada waa diyaar laakiin waxay sugaysaa uun in laba hadalkaas somaliland iyo soomaaliya markaa ay ugu horeysay aviation talkska qeybtii qaabilsanayd welista hawada marka lagu heshiiyo ayaa lasoo wareejinaya iyo inta nairobi taalloo loo wareejinaya iyo qalab cusub oo lagu darayo oo haddii wuxuun xalkan ka dhacaan mid la wareegi kartaa ilaa afar iyo labaatanka saacadood toddobada cashee maalin maalmood ee toddobaadka iyo afar iyo labaatanka saacadoodba waa dad shaqaynaya dawladaha hawada maraya soomaaliya waa dadka xagaya marka in laba meelood loo diyaariyo oo muhiim weeyaan marka ma jira ilaa iyo hadda wakti loo qabtay rasmiyan in qalabka aada sheegtan ay soo dhammaystirmaan qalabkii waa la wadaa caasha waxaan uun hadda waktiba male haddii qalabkaasi yimaadaan waxa kaloo aanu diyaarinay oo dhammaad ku dhow dadka ka shaqayn doona airboortka afar iyo labaatanka saacadoodba waa shift bay gelayaan marka waxaan u diyaarinay iyagana meeshii ay degi lahaayeen hadda shubkii baa la shubay iyaduna waa waa laba daarood oo oo dabadiya konton meelahaas oo masquulahoodii le oo hotel oo kala ayaanu airboortka iyadana uga dhex dhisnay marka de hawshii waa technical problems unba hadda yaalee waktiga waxaasoo dhan dhammaadaan daartii la dhigi lahaa waa taallaa qalabkii qaar baa yaalla qalabka kalena waa imanaya waxaasoo dhan markay soo dhammaadaan any minutka ay soo dhammaadaan baa hawshaasi fulaysa marka haddaan usoo noqdo kulankan hadda aada u joogto magaalada montreal ee dalka canada
kaasina waxa uu ahaa cali axmed jaamac jengeli wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk soomaaliya isaga oo montreal jooga ayuu wuxuu qadka taleefonka ugu warramayay wariyahayaga caashe ibraahim aadan
ku soo dhowaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waxaa xalay dhacay laba kulan oo ka tirsan wareegga lix iyo tobanka ee koobka kooxaha horyaalada yurub kooxda arsenal ee dalka ingiriiska ayaa jab weyn kala kulantay xalay naadiga bayer munikh ee dalka jarmalka kadib markii lagu garaacay shan gool iyo gool is-aragga koowaad ee wareegan guuldaradan culus ayaa daciifinaysa rajadii ay arsenal ka lahayd inay gaarto wareegga siddeedda ee tartankan oo ugu dambeysay labada kun iyo tobankii lixdii sano ee lasoo dhaafay arsenal kama aysan tallaabin wareegga lix iyo tobanka ee koobka champions leaga ciyaartii xalay bayan iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dahafuray laacibka garabka ka ciyaaro ee roben balse arsenal ayaa iska soo magtay goolkaasi waxaana u saxiixay weeraryahan alexis sanchez oo ku dharbaaxay shabaqa bayan rigooro loo dhigay oo uu iska qalday shaxda tababaraha kooxda arsenal wenger ayaa isku dhex yaacday kadib markii uu ka dhaawacmay daaficiisa qadka dhexe looqeen kosjilni qeybtii dambe ee ciyaarta wixii markaasi ka dambeeyana muddo toban daqiiqo gudahood ayaa waxaa looga dhaliyey afar gool oo laba ka mid ah uu bayan u saxiixay ciyaaryahanka qadka dhexe tiago alcantara goolasha kalena waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada robert lewandaweski oo madaxa ku dhaliyey iyo thomas muller oo ciyaarta beddel ku soo galay kuna soo khatimay goolka shanaad is-aragga labaad ee labadan koox oo ka dhici doona magaalada london toddobaadka koowaad ee bisha maarso ayay aada u yar tahay rajada ay arsenaal ku soo bixi karto sababtoo ah waxay u baahnaan doontaa in ay shan gool ka dhaliso kooxda bayan waana shaqo aanan sahlanayn ciyaarta kale ee xalay dhacdayna waxaa fooda isku daray kooxaha real madrid iyo napoli saddex gool iyo gool waxay guusha ku raacday kooxda real madrid ee dalka sbain oo ku ciyaaraysa garoonkeeda bernabo napoli oo ka dhisan dalka talyaaniga iyada ayaa goolka la hormartay daqiiqadii sideedaad waxaana saxiixay weeraryahanka lagu magacaabo lorenzo insigne laakiin real waa ay iska soo magtay goolka koob iyo toban daqiiqo kadib waxaana madaxa ugu dhaliyey ciyaaryahan karim benzema goolka ay hoggaanka ku qabatayna real waxaa u saxiixay ciyaaryahan tony cruis halka kan saddexaad ee u xaqiijiyey guusha uu si qurux badan u dhaliyey ciyaaryahan casamiro lugta labaad ee labadan koox ayaa waxa uu ka dhici doonaa dalka talyaaniga toddobada bisha maarso ee soo aadan dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta aada iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo xubinta ciyaaraha inoo soo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinayay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan washington haatanna aan ka codsado saaxiibkii nuur xasan nuur inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid jaamac farasle madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in xalka ah in la helo laba dowladood oo deris ah oo ay kala leeyihiin israa'iil iyo falastiin uu ka jeclaan lahaa hal dowlad oo labada dhinacba ay jecel yihiin hadalkan ayuu ka jeediyey shir jaraa'id oo isaga iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ay wadajir ugu qabteen arbacadii xarunta madaxtooyada maraykanka ee aqalka cad ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhintay kadib markii ay laba qarax ka dhaceen gobolka ku yaala xadka bakistan oo ay degaan qabaa'ilka mohmand ee bakistaaniyiinta ah dhegeystayaal qodobadii wararka ugu doorka roonaana waa naga intaa jaamac aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan soo gaarnay xilligii aan heesaha hawada iisoo mari jirnay nuurow maxaad inoo haysaa
waa mahadsan tahay jaamac waxaan jeclaan lahaa inaan dhegeystayaasha u ciyaarno hees uu ku luqeeyo fanaanka xasan aadan samater
macniyo quruxdii lahaa milkiyoy dalaalaha jacaylu midowda waxaa tii laba mulkiyey ilaalaha caashaqada waxaa marageeda furay mamuska idin deliyo burtida suugaan la xulay waxaa marageeda furay mamuska idin duciyo murtida suugaan la xulay codka halaasiga ee xasan aadan samatar erayadii cabdirashiid siyaad iyo waxaan ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeenii aroornimo aniga waa jaamac buulo jaamac saaxiibkay nuur xasan nuur iyo soo saaraheenna bashiir abikar waxaanu idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
waxaa mudabteen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana leer ku waran iskiisii mu gaabiseen masliyo howd rabano